asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta oo alaaba halkan aan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta joogtada ah ee aanu ka soo xullo afka hooyo annaga oo koruqaadista afka iyo daryeelka dhaqanka iyo hiddaha aad iyo aad xoogga u saarayna waana xubinta aan is leenahay waxyaalo fara badan ayay soo bandhigi kartaa ha ahaato mahmah ha ahaato sheeko ha ahaato digniin ha ahaato tusaale dhinacay doonta ha ku saabsanaato deeqsinimo ha ka hadasho bakhaylnimo ha ka hadasho fulinnimo ha ka hadasho geesinimo ha ka hadasho saaqidnimo ha ka hadasho ama fariidnimo ha ka hadasho dhaqan wanaag ha ka hadasho ama dhaqan xumo ha kaaga digto noocay doontaba ha noqotee waa xubinta aan is leenahay si joogta ah bal ugu gudbiya dadka ku hadla afkan anugu aan ku hadlaayo eeg xubintan iyadiina waa xubnaheennii muhiimka ahaa mid ka mid waana qayb ka mida mahmaayaheennii labaalayda ahaa waxaa la yidhi rag mid buu leeyahay mid ma leh macnaha waxaa weeye raggu arrin buu leeyahay amaba qabatee arrinta kale ma qabato rag mid buu leeyahay mid ma leh ayaa la yidhi waxaa la yidhi rag dibno la xidhiidhiyuu leeyahay dabo la xidhiidhiyo ma lahan weli labaalaydeenii ayaynu dhex maaxaynaa badweynta ahayd oo fiiriso waxaa lagu yidhi rag mid buu leeyahay mid ma lahan waa tusaale koowaad tusaalaha labaad waxaa lagu yidhi rag dibno la xidhiidhiyuu leeyahay dabo la xidhiidhiyo ma lahan oo dee raggu awr ma ahan awr ma ahano awrta laysku xidhiidhi awrtaa laysku xidhiidhiyaa oo hoggaanka yeesha oo layska kaxaysta ujeeddada fahan si fiican inaad u daraasayso isku dayrayada aan ku leenahay ama aan dhahayno ama aan soo gudbinayn waxaa la yidhi haddii eebbayd mahaya raggu dibno la xidhiidhiyuu leeyahay daba la xidhiidhiyo ma lahan ujeeddadu waxay noqonaysaa dibno la xidhiidhiya marka lagu leey raggu qowl la raaco oo isku xidha ayuu leeyahay raggu wax wada cun heshiisiiya oo wax wada qaybsiga nafqaybsiga ah haddii ay tahay wax soo saar iyo awood iyo xoolo iyo dhaqaale iyo deegaan intaba ayuu leeyahay raggu wuxuu leeyahay qaabab nolosha horumar u ah oo lagu xidhiidhiyo ama uu ku xidhiidhsamo ama uu isku raaco ayuu raggu leeyahay laakiin raggu ma lahan sayn inta xadhig lagu xidho la hoggaansado oo la iska kaxaysto waxaan u malaynayaaba hadda waayahan dambe bariga afrika ragga jooga intiisa badani waaba rag la xidhiidhiyo oo sidaas unsaynta la ysugu xidho oo ama qabyaalad ku xidhiidhsan ama cadaalad darriyo musuq maasuq ku xidhiidhsan ama wargacanta wax iigu ridkeliya ku xidhiidhsan oo aan lahayn xidhiidh kale oo ah xidhiidhkan hadda ay mahmaahdu inoo tilmaamaysaba uusan dhexdooda oolin ayaad moodaa qarnigan maanta ee aynu joogno raggu inuu daaqadda ka baxay oo uu cidleeyey haddii eebba idmahayo qodobkii hore ee ahaa dibna la xidhiidhiyuu leeyahay oo intooda badan aynan karaamiya sharaf midna u haynin ayna ku dadaalin ayaabaad moodaa laakiin labaalaydan waxay ku leedahay rag dibna la xidhiidhiyuu leeyahay daba la xidhiidhiyo ma lahan fahankuna waa qof iyo goonidii walow aan jeclaan lahaa dadka soomaaliyeed waxyaalo fara badan inay kala soo dhexbaxaan mahmaahaan daboolan ujeeddooyinkii loo yidhi ee aynu ka dhaxal awowyaasheen isirkeen iyo dadkii aynu asal ahaanta ka soo jeednay waana mahmaha u baahan in si toosa loo daraaseeyo weliba dadka wax qora waxaan kula talin lahaa inay noqdaan kuwo fiican oo si fiican wax u qora hoosna u dhex gala mahmahyahan ay qoraallana ka sameeyaan taas ayaan iyago weliba afkooda hooyo ku qoraya maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi doqoni cad ciid loogu tuuray ayay sad u malaysaa doqoni cad ciid loogu tuuray bay sad u malaysaa